saacaddu waxay ahayd tobankii iyo barkii barqanimo saacaddan oo kale waxaa dhammaanba dugsiyada caadiya lagu jiraa xiisadaha oo waa xilliga laga soo noqdo break timeka amaba nusu saacaha badi iskuullada waxaa laga filaa xilligan oo kale in ardaydu ay fasalada ku wada jiraan macallimiintuna xiisadaha ay bixinayaan maalintaasi si dugsiga faarax xoomaar oo ku yaalla magaalada hargeysa sidaas wuu ka duwanaa markii aan boqol tallaabo usii jiro dhismaha dugsiga waxa waddaday u sii weydaaranayay qaar ka mid a ardayda oo ii sheegay inay hoyanayaan gudise lama gaadhin xilligii ruwaxaadda markii aan gudaha u galay dugsiga waxa aan dhex galay arday tiro badan oo dhex taagan barxadda dugsiga oo inbagaar u sheekaysanayso markii aan hore u dhaafay waxa aan gudaha u galay fasalkii iigu soo sokeeyey gebi ahaanba fasalku wuu madhnaa waxaana iga soo dabagalay hal arday oo iiga sheekeeyey waxaa ku dhacay ardayda iyo waxaa ku dhacay xiisadihii ay dhigan lahaayeen
marka macalimiinteeda ka baqan maxaa kamid a yaa kamid a macalimiinta iyaanka waa macalimiinta bareekatada dhiga ee iskuullada kale barnaamijka lacagta wanaagsan qaata kuwaasaa ka dambeeya qiimaha
marka marmar bay idin imaadaan miya aa maalin maalin bay noo soo qalaan imise macalimiin barkaysan batirahaan way badan yihin wallah haddana mishaarka iyagu nabad bay qaata macalimiinta kalena meesha ku duumay
ilaa toban fasal oo aan galay mid keliya ayaa xiisadii ay ka socotay ardaydii barhkood waabay isku hoydeen badhna barxadda ayay ku sheekaysanayaan halka fasalada qaarkood ay gabdho iska dhex fadhiyaan iyagoo wakhtiga rawaxaadda halkaa ka sugaya wallaahi warma hay imanayaan inka laakiin anagaa weli sugeena lafti sidoo kale maanta ma idinku dhacday sidee uga dhacdaa maalin kasta waa lagu dhacdaa sida kimistriga ayaanaan macalinba haysanin macalin odhada kimistriga koorka ayaanaan haysaninba xitaa arnaha u aragnaba xisabkid arkaa ma jirta laba cisho kalinaa laakiin wuxuu ganaa waa habliyanamo qaar ka mid a macallimiintii wax ka dhigayay dugsiyadaasi sannadihii u dambeeyey ayaa ii sheegay in aanay weli wax mushahara ka qaadanin wasaaradda waxbarashada oo ay ardayda inta laga qaado oo dhan konton kun oo shilinka somalilanna ardaygiiba oo u dhiganta siddeed dollar uun ay qaybsadaan waxaana intaasi ku dareen in ay jiraan macallimiin kale oo wasaaradda u diiwaan gashan mushaharna ka qaata balse aanay dugsiga imanin waxaanay barayaashaasi ay wax ka dhigaan dugsiyada gaarka loo leeyahay oo iyagu ka lacag badan kuwa dowladda madaxa dugsiyada sare ee wasaaradda waxbarashada iyo madaxa kormeerka guud ee wasaaradda waxbarashada ee somalilan oo arrintan aan wax ka weydiiyey ayaa ka cudurdaartay inay jawaab ka bixiyaan waxaana ay iga dalbadeen inaan arrintan wax ka weydiiyo madaxda ka sarraysa ee wasaaradda balse way ii suuro geli weyday in aan la kulmo wasiirka iyo agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada ee somalilan